doctoresa xaawa cabdi dhiblaawe iyo labadeeda gabdhood oo tobanaan sano kasoo shaqaynayay gargaarka soomaaliya xarun ay degan yihiin boqolaal baarkacyaal ah ka furtay banaanka muqdisho ayaa ka heshay shahaado sharafeed mid ka mida jaamacadaha ugu sarreeya caalamka ee ku taala dalka mareykanka jaamacadda harvard ayaa shahaado sharaftan ku aqoonsatay waxqabadkii xaawo cabdi iyo sagaal qof oo kale oo ku guuleystay kuwaas uu ku jiro aasaasaha barta facebooka mark zuckerberg iyo jilayaal iyo dhakhaatiir iyo weliba dad u ololaya arrimaha samafalka haddaba shahaadadani waxay uga dhigan tahay iyo sidii ay ku heshay ayaa ay doctor xaawa cabdi waxay uga warantay saare cabdi axmed warbixintan ayna nooga diyaarisay doctoreesa xaawa cabdi dhiblaawe iyo labadeeda gabdhood oo iyaguna ah dhakhaatiir ayaa waxa ay u horeen wakhtigooda intiisa badan inay caawiyaan dadka barakacayaasha daaweyntooda iyo sidoo kale dib u dejintooda kuwooda aanan hooy iyo nolol haysan haatan waxaa aqoonsaday waxqabadkeeda doctor xaawo cabdi dhiblaawe jaamacadda harvard university oo siisay asbuucan anary digri oo iyadu ah shahaado sharaf ay siiso dadka ay u aqoonsadaan inay waxqabad dunida ku soo kordhiyeen waxaana shahaadadaasi lala siiyey sagaal qof oo kale oo iyagu isugu jira dhakhaatiir jilaayaal dadka u dooda xuquuqda aadanaha heesayaal qoraayo iyo weliba barofesoro jaamacadeed waxay doctoreysa xaawo cabdi iiga warantay dareenkeeda sida uu noqday markii ay ogaatay in waxqabadkeedii la aqoonsaday aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay waxayna igu siisay wixii aan dalkaygu u qabtay oo ummadda dayaysiisaan u shaqaynayo kolleyba dadka waa iska warqabaa dunidan ku nool dunidu waa hal dadkana waa hal marka alxamdulilah waa ku faraxsanahay maxay kuula tahay in lagugu aqoonsaday muddo shaqadan waad kusoo jirtay hadday noqoto u gargaarida dadka ah maxay kuugu muuqataa in laguu aqoonsaday haatan oo laguu siiyey digrigan hawsha dhabta aheyd oo aan dadkaygii u qabtay iyo dalkaygii ayaa laygu aqoonsaday anigana waa u shaqeeyay dalkaygii dadkayga oo hagaar la-aanan ugu shaqeeyo waxaan rabay si rasmi ah inay nabad u naqdaan ay noolaadaan een badbaadiyaan doonaya ilaahayna waa iga garab galay hadda dunidana waa i aqoonsantay soomaalidana waa igu aqoonsan tahay alxamdulilah waa faraxsanahay hadda doctor xaawo cabdi waxaa ka barbar shaqeeya labadeeda gabdhood doctor deeqa aadan waqaf oo ka mid ah labadaasi gabdhood waxay iyadana baratay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxa ay barbar joogto hooyadeed markii shahaadada la guddoonsiiyey waxayna iiga warantay in shahaado sharaftan ay ka dhigan tahay inay tahay guul guud ahaanba soomaaliya u soo hoyatay saa u sheegtay jaamacadda adduunka u sarreyso in ay u timid biladan soomaali ahaan gebigeed magaca soomaali oo la liidayo la jiidayo drought iyo weji xumo meel walba noo yaalay maantina magaca soomaaliya hooyo koray u qaaday ee sharaf usoo hoyday soomaalida tan labaad ummadda soomaaliyeed oo intaasoo sano soo rafaadaysay inay meel iska soo saareen oo rafaadkoodii iyo resilientgoodi waxay qabsadeen ayakana lagu aqoonsaday midda labaad sharafay ii tahay midda saddexaadna maasha allah hooyaday oo way istaaheshaa inta istaragal ay soo martay dhibkay soo martay annagaa aragnay horteena ku martay marka waa ku faraxsanahay iyadana in la aqoonsado shaqaday qabatay dadweynaha iyo dadkeedaba doctor xaawo cabdi ayaa ka hor intaysa gudaha maraykanka soo gelin waxaa saameyn ku yeeshay xanibaadii dhowr dal oo muslim ah dadkooda uu saaray madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump soomaaliyana ay ku jirtay soo safridooda gudaha wadankan sida ii sheegtayse gabadheeda waxa ay si dhib yar markii dambe u heshay fiisaha dalkugelista dalkan maraykanka markii ay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale saaxiibo kale ay iyagu ku garab istaageen sidii wadankan ay usoo geli lahayd doctor xaawo cabdi islamarkaasina u guddoomi lahayd shahaado sharaftaasi filaynin bilad la bixiyo maraykan tan ugu sarreysay ka mid tahay jaamacadaha maraykan marka aada uga faraxsaneen sanaddanaan ka shaqeynaynay haddana waxaan kusoo aadnay xilli xun oo wadankii loo diiday qof soomaali inuu soo galo jaamacadda harvard iyo iyo jaamacado kale oo sida yeel cama dhexday u xirteen way keeneen fiisadeedii way ku dadaaleen soo dowladdan xataa diiditaanka ee soomaali diiday xataa dhib weynayna soo gaarsiisay broseeskaan soo marsiinaynay alxamdulilah waana timid waana magacii soomaaliyana koraa loo dhigay xaaladaha abaaraha ee dhowaan ka dhacay soomaaliya ayaa saameyn xoogan ku yeeshay kumanaanka dadka ah ee soomaaliyeed ee gudaha wadanka ku barakacay iyo kuwa iyo kuwa sidoo kale wadamada deriska aaday doctor xaawo cabdi ayaa ii sheegtay in abaarta oo aanan horey looga sii gaashaaman ay keentay masiibo weyn welina ay raadkeeda muuqato iyada oo boqolaal caruura oo nafaqadarro iyo cudurro ay ka muuqdaan ay buuxdhaafsheen xeradeeda ay ka ooday duleedka magaalada muqdisho baahi weyna timid hadda shuban biyood oo cudur ahaa dhashay maxarinteeda weli raashin dad baa lagu quudiyaa isbitaalkana dadkii soo xanuunsada shubanbiyoodka ku dhacay ayaa lala dagaalamaa shubanbiyoodka si loo badbaadiyay khaas ahaan ilmaha iyo dadka waayeelka ah waa gartay marka waxaad bal iiga warantaa xaaladda hooyada iyo caruurta soomaaliyeed ee joogta xeradaada iyo kuwa kale guud ahaanba koonfurta soomaaliya jooga maxaad ku qiyaasi lahayd guud ahaan soomaaliya oo dhan waayo koonfur iyo waqooyi kalema leh waa soomaaliya oo dhan dhibka meeshii saameeyey ee waxaana waaye drought abaaraha dhacay soomaaliya ilmaheeda iyo haweenka waxay ku tiirsan yihiin xoolaha xoolihiina markay cuno waayaan way la-anayaan hadday la-adaana waxaa ku saaxirsanaya carruurta carruurtana dadka waayeelka kadibna dadka dhalinyarada starvation oo dhimanayo gaajo u dhamaanayaan kasokow in xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira soomaaliya ay khatar gelinayaan kumanaan dad oo soomaaliyeed haddana meelaha qaarkood waxaa halis ayagana ku jira dadka ka shaqeeya gargaarada iyo adeegyada dadka ay u baahan yihiin nugulka ah waxaana meelaha qaarkood aysan suuragal ahayn in gargaarada la gaarsiiyo ama ay ka shaqeeyaan dadka dadka u gargaaraya iyadoo taasina ay qayb ka tahay waxyaabaha beesha caalamka ay u tixgeliyaan dadka ka shaqeeya u gargaaridda dadka ee gudaha soomaaliya waxaa doctoreysa xaawo cabdi iyo gabdhaheedaba ay sheegeen intana ay qayb ka tahay inay helaan dhiirigelin ku qotanta shaqadoodii islamarkaasina u muuqan karta in caalam ahaan loo aqoonsaday aad ayuu mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixinta siinoo diyaarsi islamarkaana nala socodsiin si halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a